amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyey gaar ahaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadu waxay ku ballansaneen fadhi ay ku yeeshaan xarunta ajandaha waa lagu kala duwanaa xildhibaanada mooshinka ka wada guddoomiye jawaari waxay rabeen inay ka doodaan mooshinka ay soo gudbeen saddex toddobaad ka hor halka xildhibaanada ka soo horjeeda taasna ay qabeen aragti ka duwan waxaa laysku hayo cid ashir guddoomin doonta fadhiga maanta dhanka kale waxaa socda wadahadal u socda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad hadalkuwa bilowda xala saqdii dhexe waxaa laga sameeyey horumar meelaha qaar siday viyooda u sheegeen dad xog ogaal ah wadahadalku wuxuu la xiriiray soo afmeeridda muranka siyaasadeed ee ka taagan golaha shacabka iyadoo guddoomiyaha golaha shacabka loo soo jeediyey inuu tanasulo islamarkaana uu sameey iscasilaad ka hor intaysan fadhiisan munaasha baarlamaanka ee fadhiga saaka ku ballansanaa mudanayaashii ka soo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye jawaar ayaa loo diray farriin sheegaysa in fadhiguu baaqday layskuna yimaado xarunta villa hargeysa laba iyo tobanka duhurnimee maanta ah dhanka kale waxaa loo diray farriin la xiriirtay in fadhiga baarlamaanka uu baaqday mudanayaasha mooshinka wad way ka biyo diideen iyagoo xusay inaysan ka laaban doonin xarunta ilaa ay ka rideen guddoomiyaha golaha shacabka ama ay furanto doodda mooshinka ay ka keeneen wadahadal la xiriira arrintaasi ayaa xildhibaanada ku gacan seereen waxaase markii dambe xarunta golaha soo gaaray guddoomiye ku-xigeen koobaada baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey wuxuuna u akhriyay xildhibaanada warqad uu sheegay inuu qoray guddoomiyihii golaha shacabka oo la xiriiray inuu iska casilay xilka guddoominimada taas ayaana meesha ka saartay ajandihi ay u fadhiyeen xarunta golaha shacabka xildhibaanaduna ay ka kala dareereen intaasi kadib ayay qaar ka mid a mudanayaashu la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin go-aanka uu qaatay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari xaaladuna uu sahlay sida uu qabo xildhibaan maxamed saciid ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyaynaya geesinimada iyo iyo maxaan iraahdaay leadershipka uu tusiyey guddoomiye jawaari waxaan leenahay mahadsanid taariikhda waxaad u gelaysaa nin odaya soomaali ah odaygaas oo run ahaantii muujiyey wakhti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu si sharaf leh qiimo leh meesha ugu tegey ludfi shariif oo ka mida munaashii wada mooshinka ka dhanka guddoomiye jawaari ayaa u sheegay warbaahintu in mooshinkuy aa soo jeedin kana mid taha howlaha baarlamaanka isagoo xusayn guddoomiye jawaari uu qaatay go-aan loo baahnaa xilligan waxaan jeclaan lahaa inaan u caddeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanaayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajandaha mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka waxaa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yidhaaho xildhibaano ayaa mooshin keenay uma malaynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminaayo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiiyo mooshinka waa aaladu ay isticmaalaan xildhibaanada haddii aan af soomaali fudud ku sheegana waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan haddaba soo jeedinta laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeen badanna lagu soo eedeeyey runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhowaad saddex isbuucna hawsha baarlamaanka u xayrnayd arrintaasi sida loo dhammayn lahaa alxamdulilah maanta ayay soo gabagabowday oo guddoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay uu xilkana kaga tegey cabdi xoosho ah wasiirka dastuurka arrimaha federaalka wuxuu ku qoray boggiisa twitterka inuu iscasilay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari xildhibaanada wadamooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa hadda u diyaargaroobaya doorasho guddoomiyaha golaha shacabka uu yeesho dhanka kalese waxaa afkii juuqda gabay munaashii baarlamaanka ee taageersanaa maxamed sheekh ismaan jawaari iyagoo kuwa xaqiijin karaynin waxaa ka jira iscasilaadda la xiriirta guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari ilaa ay hadda wax wara kama soo saarin iscasilaadda la sheegay waxaana xarunta villa hargeysa hadda ku sugan xildhibaano u badan taageerayaasha guddoomiye jawaari kuwaasoo sugaya xaqiijinta iscasilaadiisa cabdulqaadir okey v o a muqdisho